بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال المؤلف رحمه الله تتمه اذا اجتمعت فروض تزيد على المساله لم يسقط احد من اصحابها لانه ليس احد ليس احدهم اولى بالسقوط من الاخر فتعود المسألة إلى منتهى فروضها ويكون النقص على الجميع بالقسط منصوبا إلى منتهى عولها waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa talkhiisu fikhi alfaraa'id libni cuthaymiin raxmat ullaahi calayh si gaara waxaan ugu soo guda jirnay asxaabu lfuruud asxaabu lfuruud waxay ahaayeen sida guud toban xabo xabad xabadaana looga soo hadlay gebagabadii asxaabulfuruud baabkii looga hadlaayey shiikhu wuxuu ku gebagabeeyey wax la yidhaahdo tatima dhammaystir oo uga warramayo waxyaabaha ku saabsan cawlka waxaana wax ka soo ogaannay wax ku saabsan usuululmasaa'il usuululmasaa'ilna masaa-isha yacni waxaa laga wadaa waxyaabaha wax laga dhiso dadka wax dhaxalka lahu markay isku yimaadaan masalada waxaa laga dhisaa soo maaha arbaca sita iyo wax lamida laga dhisaa soo maaha masaaishaas wax laga dhiso usuulay leeyihiin usuulu lmasaa'ilna waa sabcatun usuulu lmasaa'il sabcatun waay toddoba asal u ah wixii toddobadaas ka baxsan masaaishu waxay ku gaaraan tasxiixa iyo cawlka iyo waxa la midkaa waxdanuu keentay waay ee asal maaha usuul masaa'il marka masaa-isha wax laga dhiso usuushoodu waa sabcatun kow inaani iyo alaaatun iyo arbacatun iyo sittatun iyo amaaniyatun iyo inaa cashara iyo arbacatun waishruuna waa meeq intaas waa toddoba xaba soo maa marka waa toddobadaas usul masaa'il ah usuul masaa'il sabcatu kow wa inaani wa alaaatun wa arbacatun wa sittatun wa amaaniyatun wa inaa cashara wa arbacatun wa cishruuna waa meeqa intaasi waa toddobadaasa usuul masaa'il la yidhahdaan toddobadaasa wax laga dhisaa usuusha masaa-isha laga dhiso waa toddobadaas sida looga dhiso markii aad rabto waxaa loo kala qaadaa marka koobaad waxaa la fiirina warahadu hadday yihiin kulligood casaba iyo haddaysa ahayn marka fain kaanat warahatu kulluhum casaba fa aslu lmas'alati min cadadi ru'uusihim alle wax wax dhaxlaahi hadday yihiin casaba keliya casaba besaa wax dhaxlaysa masalada markaas ma dhib badnee waxaa laga dhisaa cadad ru'uusihimaa laga dhisaa masalada inta dad oo jooga inta ay yihiina masalada laga masalada la dhisaa ay noqone hadday shan yihiin maxaa laga dhisaa masalada shanaa laga dhisaa hadday toban yihiinna maxaa laga dhisaa toban hadday lix yihiin maxaa laga dhisaa lixaa laga dhisaa ru'uustaasna gabadha mid walba gabdhaha mid walba oo ka mida waa ra'si ragga gabdhaha la dhashay matalan mid walba oo ka midana waa maxay waa meeqa ra'si waa laba ra'si alle matalan waxaad joogtay shan wiil iyo toban gabdhood oosla dhalatay meeqa ra'siyaad haysataa maanta shan wiil iyo toban gabdhood wiilku waa laba ra'si gabadhuna waa hal ra'si meeqaa haysataa marka labaatanaad haysataa shanta wiilashaahu meeqay noqonayaan tobanay noqonayaan iyo tobanka gabdhood oon kordhaynin haddii la isku daro waa meeqo intaasi waa labaatan saas marka iskaga fiiri cadadu ru'uuskaasaad ka fiiriya marka cadadu ru'uusimaa ka fiiriya waayahay sidoo kale in kaana fi lmas'alati saaxibu fardin waaxidin wa casabatun fa asluhaa min makhraji dalika alfardi marka hole dhib yartaa jirta masalada sida loo dhiso oo waa goormay waa haddii saaxibu fardin waaxidinaa ku jira masalada saaxibu fardin waaxidinaa ku jira wax farad ku dhaxlaba hal qofaa uga jirta meesha hal qofaa ku jirta wax faradka wax ku dhaxlaay ama waa keligiis ama casabaa la joogta masalada maxaa laga dhisaa kaas faradka wax ku dhaxlaaya ee faradka oo wax ku dhaxlaa maqradkiisa matalan tusaale ahaan rubuc wax ku dhaxlaa rubuc maqradkiisu waa maxay cadadka rubuc laga keenay waa maxay waa arbaca soo maa afara loo qaybinaa masalada afara laga dhisaa ama nisfi wax ku dhaxlaa nus maqrajkeedu waa maxay waa inaan masalada labaad laga dhisaa markaasaa bar la siinaa qofkan bar la siinaa ama uminuu wax ku dhaxlaa umun maqrajkiisu waa maxay waa amaaniya amaaniyaad ka dhisay masalada umunkaad ka siine wixii kalena hadde casabay wiii dadkii casabada iska lahay wixii wax casabaynaya qaadanaya ama casaba wax ku qaadanaya ma dhib badna markaas labadaas xaaladoodba waxaa soo haray haddii masalada ay ku jiraan in kaana fi lmas'alati asxaabu furuudin faqad aw macahum casaba asxaabu furuudaa ku jira labay wixii ka badan oo mid walboo ka mida farad wax ku dhexlaaya iyo casabo ama casaba lama joogto fa innahu yundaru bayna makhraji اlfuruudi biاnisabi اlarbaci waxaa markaas loo fiirinaa markaasay xoogaa culusta dad farad wax ku dhexlaaya oo laba iyo wax ka badanaha jooga asxaabu lfuruud hal xaba maaha farad keliya wax lagu dhaxli maayo dhowr farad ayaa wax lagu dhaxlaa matalan markaas waxaa la fiirinaa wax la yidhaahdo annisab alarbaca annisab alarbaca la fiirinaa wax la yidhaahdo altamaaulu iyo watadaakhulu iyo watawaafuqu iyo watabaayunu wax la yidhaha laga fiirinaa labadan farad waxaa fiirine maxaa ka dhexeeya ma tamaahula wax la yidhaha ka dhexeeya ma tadaakhul wax la yidhaha ka dhexeeya ma tawaafuq wax la yidhaha ka dhexeeya ma tabaayunaa ka dhexeeya hadba wixii ka dhexeeyaad kula macaamile tamaahul hadduu ka dhexeeyo maalan tamaahulka waxaa laga wadaa waa isku mid waa qof nusf wax ku dhexleh iyo qof nusf wax ku dhexleh oo kalaa joogta ama sudusaa mid wax ku dhexlaa mid kalena sudusu wax ku dhexlaa labada saaxiibu faradi oo joogaay mid ka miduu sudusu wax ku dhexlaa kan kalena sudusu wax ku dhexlaa labadooda faradima waxaa u dhexeeya farqi mase waa isku mid labadooda waa isku mid labadooda mid walboo ka mid a waxuu kan kale ku dhexlaha wax ku dhexlaa atamaatulaa la yidhahdaa waa isku mid marka isku mid ay noqdeen hadday isku mid noqdaan maxaa la samaynaa hadday isku mid noqdaan waxaa samaynaya labadooda mid ka mida iska qaado kaa qaataa waa kan kale kaa qaataa waa kan kale midoodma qaadanaya labadooda matalan mid laba saaxiibu fardi oo mid walboo ka mid ah sudus wax ku dhex lahaa masalada ku jira masalada maxaa laga dhisaa masaladaas maxaa laga dhisaa lixaa laga dhisaa sitaa laga dhisaa laba saaxiibu fardi oo mid walboo ka mida oo nisf wax ku dhex lahaa ku jira masalada matalan haye maxaa laga dhisaa masaladaas annisfu makrajkeedu muxuu ahaa inaani soo maaha haye maxaa laga dhisaa masaladii inaana laga dhisaa masaladii inaana laga dhisaa labaa laga dhisaa maxaa yeelay labada saa labada farada waxaa ka dhexeeya atamaaulaa ka dhexeeya haddii tamaaul aad ka weydo markaa tamaaulka ka fiirido ay tamaaul aad ka weydo waxaad ka fiirine waxa la yidhaahdo atadaakhul atadaakhul aad ka fiirine soo gudagelid kan badani kan yar ma u qaybsamaa maalan midka badani inuu midka yar u qaybsamaayo kale ka fiiri haddii kan badan uu kan yar u qaybsami karo jajab la'aan waxaa ka dhexeeya waa maxay atadaakhulaa ka dhexeeya atadaakhulaa ka dhexeeya labadooda marka maxaa samaynaya markaas tadaakhul ka dhexeeyo tadaakhul markuu ka dhexeeyo waxaa samaynaya labada cadad cadadka weyn labada cadad cadadka weyn qaado khud akbarahumaa markaas labada cadad cadadka weyn oo tirada badan qaado oo haddii tadaakhul ka dhexeeyo ayadaana masaladu ka dhisme waayahay haddii tadaakhul laga waayo waxaa laga fiirinaa waxa la yidhahdo atawaafuq waxaa laga fiirinaa atawaafuq iswaafaqitaan cadad labadooduba ay u qaybsami karaan ma jiraa mase ma jiro aa la fiirinaa cadad iyo tiro labadooduba ay u qaybsami karaan labada saaxiibu farad maqrajkoodu labada farad maqrajkoodu cadad labadooduba ay u qaybsami karaan ma jiraa mase ma jiro haddii la helo waxaa ka dhexeeyaa leeyahay tawaafuqaa ka dhexeeya haddii tawaafuq matalan tusaale ahaan labadooda mid walboo ka mid a laba u qaybsami karaa labada mid walba oo ka mid a wuxuu qaybsami karaa laba u qaybsami karaa waxa ka dhexeeya waa maxay markaas attawaafuqaa ka dhexeeya maxaa samaynay markaas labada cadad mid ka mid ah midkaa doonto midkuu raba ha ahaadee barkiis ayaad waxaad ku dhufane kan kale dhammaantiis labada cadad midkuu raba ha ahaadee mid ka mid ah barkiis iyo haafkiis ayaa waxaad ku dhufane midka kale dhammaantiisaad ku dhufane wixii kuu soo baxa ayaa aslulmas'ala ah wixii markaas kuu soo baxa wuxuu noqonayaa aslulmas'ala wixii kuu soo baxaa noqonaaya maxaan maraynaa altawaafuq maxaa ku xiga altabaayun tabaayunaa dhacay maalan tabaayun maxaa laga wadaa tawaafuqaa laga waaye cadad labadooda u qaybsami karaa labadooda mid walbao ka mida loo qaybi karaa la waaye jajab la'aan waa la waaye maxaa ka dhexeeya markaas atabaayunaa ka dhexeeya labadooda waa kasdiidan yihiin isma waafaqsana labadaas cadad marka maxaa la samaynaa saas hadday dhacdo labadooda midkaa doontaadkan kale ku dhufane labadooda midkaa doontaadkan kale ku dhufane waa isku dhufane labadooda isku dhufashada maxaa laga wadaahe waa xisaab ahaan xisaab ahaanaa iskugu dhufane wixii soo baxaa waxay yihiin aslulmas'ala wixii soo baxaa waxay noqonayaan aslulmas'ala usuululmasaa'ilna marka waa maxay saas ku soo raadiy masaa'ishii laakiin usuululmasaa'il markii la isku xooriyo maxay noqonayaan sabcatun usuululmasaa'il waa maxay sabcatun kow اثnaani ثalaaثatun arbacatun sittatun ثamaaniyatun اثnaa cashara iyo arbacatun وacishruuna waa meeqo waa toddobadaas waxaa dhacda marka mararka qaar intaas waa cashirka wax ka bannaanka ah cashirka innaga aan usoo aan usoo gudubno marka waxaa dhacda mararka qaar in asxaabulfuruud iyo masalada waxaa laga dhisay markii laysku fiiriyo ee asxaabu masaladu ay asxaabulfuruuda ku filaaweydo farad walba wixii ou mudnaa ama ou lahaa in masaladii laga dhisay masaa'isha ama masa masaladii wixii laga dhisay inay u qaybsami waayaana suurtagal ah tusaale ahaan masaladii waxaa ku jira laba qofood oo qof walba oo ka mid a ay nisf wax ku dhaxlayso iyo qof sudus wax ku dhaxlay maalan tusaale ahaan saddex saaxiib fardiyaa joogta mid ka mid wuxuu ku dhaxlaa annisfu oo wax ku qaadanaa kan kalena muxuu ku qaadanaa annisfu kan saddexaadna assudusu tusaale ahaan waay masalada waxaa rabta ka dhis tusaale ahaan sudus ka dhis sudus nuskeeda waa maxay waa alaaa saaxiibu fardigii nisfiga wax ku dhexlaaya sii mid kaloo nisf wax ku dhexlaa kuu joogay dhahda iyo mid sudus wax ku dhexlaaya haddana site nuskeedi waa meeqo waa saddex kale saaxibu fardigii kale si oo nusfiga wax ku dhexlaaya maxaa ku dhiman kii sudus wax ku dhexlaaye maxaana ku harehe masaladii maxaa kaaga haray sita iwal wax ka dhisa soo maaha wax miyaa haray waxba ma harin saaxibu fardina waa joogaa saaxibu fardina ma dhaco dadka hadday wax waayaan iska tago o iska sabraawiye yihiin ma casabada mase waa asxaabuulfuruud waa casabada laakiin asxaabuulfuruud maya waa inay wax helaan wax inay helaan waa laazim meeshaana wax heli maayaan oo waa la waaye wixii waaba la edeenba maxaa la samaynaa waxaa la samaynaa wax cawl la yidhaha la samaynaa cawl waxaa la yidhaha ayaa meeshaan la samaynaa cawlku waa maxay waa ziyaadatun fi sihaam wa naqsun fi lansibaa saasay dhahaan culamada qaar ziyaadatun fi sihaam wa naqsun fi lansibaa ziyaadatun fi sihaam waay masaladii wixii laga dhisayaa la kordhinaa masaladii wixii lagu si ugu filaato asxaabulfuruudka jooga masaladii wixi aad ka dhistay waa inaad kordhido ziyaadatun waa maxay fi sihaam waa yahay wa naqsun fi lansiba asxaabulfuruudkii joogay kii wax ka dhammaadeen iyo kuwii kaleba intabana waxaa mid walba gaargelaya ama soo gaaraya wax naqsi la yidhaahdo dhantaal wuxuu qaada lahay waxbaa ka dhinmaaya nisfigii u magacawnaa oo dhammaystiran ma qaadanaayo suduskii u magacawnaa oo dhammaystiranna ma qaadanaayo intaas waa la fahma soo maa see dhantaashu u gele dhantaashu wuxuu u gelaya mid walba xoolihiisu intay la egyihiin wax u dhigma waxuu qaada lahay wax u dhigmaa dhantaashu u gele dhantaashu wuxuu qaada lahay wax u dhigmay u gele mid walba kii sudus qaadanayay iyo kii nusf qaadanayay isku waxba laga isku wax laga goy maayo ee mid walba waxuu qaadanaa wax u dhigmaa laga goynaa oo yaa dhantaal badnaanaya labadooda yaa nuqsaan badnaanaya kii nusfiga qaadanaayo wax badan qaadanaya dhantaashuna ku badnaane ee dhantaashuna ku badnaane iyo nuqsaantu waayahay masaa-isha marka toddobada ah alaaatun minhaa tacuulu wa arbacatun laa tacuulay dhaha culimmadu saddex waxaa jirta toddobada mas'alo cawlgalo iyo afar aan cawlgelaynin alaaatun minhaa yani toddobada usuulu masaa'il ah alaaatun minhaa tacuulu wa arbacatun laa tacuulu saddex cawlkaa gala afar ka midana cawl ma galo saddex ka midana cawlku waa galaa afar ka midana cawlku ma galo uma dhowaado saddexda cawlku galo waa saddexdee waa sittatun sittatun iyo inaa cashara iyo arbacatun waishruuna saddexdaas maxaa gala cawlkaa gala si kale u dhigaan culamada qaar waxay dhahaan asittatu iyo waضicfuhaa iyo waضicfu ضicfihaa saasay dhahaya waana isla meesha imaanay sittatun waa lix iyo waضicfuhaa laba jibaarkeed waa meeqo waa inaa cashara iyo waضicfu ضicfihaa laba jibaarkii labaiyo tobanka waa meeqo waa afar iyo labaatan afar iyo labaatan intaasoo galaa sittatun tacuulu arbaca maraatin afar maraa la cawli karaa afar maray la kordhi karaa ilaa casharayna korortaa shafcan wa witran ayuu kordhe shafcan wa witran ayuu kordhe maxaa laga wadaa sittatun waxay tacuulu ilaa sabcati wa ilaa amaaniyati wa ilaa tiscatin wa ilaa casharatin shafci witr miyaa loo qaybina maya loo qaybin maayo yacni waxaa laga wadaa ilaa tobankay cawli kartaa marka afar jeeraa la cawli karaa afar jeeraa lixda la kordhi karaa lixdu hadday yaraato waxaa laga dhigi karaa sitadu hadday yaraato asa masaladu haddii sita laga dhiso oo ay yaraato waxaa laga dhigi karaa sabca laga dhigi karaa hadday yaraato waxaa laga dhigi karaa amaaniya haddana waxaa laga dhigi karaa tisca haddana waxaa laga dhigi karaa cashara laga dhigi karaa meeqa jeeray cawshay arbaca maraat maxaa soo haray inaa cashara inaa cashara saddex maray cawle iyadu ilaa sabcata cashara ayay witran u cawleen witran maxaa laga wadaa inaa cashara soo mahnayn witirkeeda raadi ilaa sabcata cashara witirka alaaثata cashara hamsata cashara sabcata cashara wakaasa witrka raadi ilaa sabcata casharay witr ku soconay oo cawlah witray ku soconay oo cawlah ilaa hamsata cashara ilaa alaaثata cashara wa ilaa hamsati cashara wa ilaa sabcati cashara ka badana lama cawli karo lama sii kordhi karo intaas ka badan waayahay sabca وaishriinna yani arbaca وaishriinna hal maray cawl galaa ilaa sabca وaishriin ay u cawle ilaa sabcata waishriin ilaa sabca waishriin u cawle toddoba iyo labaatanay gaari kartaa bas wax kale cawl kuma gaari karto wax kale cawl kuma gaari karto calaa kullin haddii asxaabu lfuruud ee masalada wixii laga dhisay asxaabulfuruud oo qadsan ay dhammaato masalada wixii laga dhisay ay dhammaadaan ama masalada cadadkaad ka dhistay hadday dhammaato cadadku hadduu dhammaado iyadoo asxaabulfuruud wax ka dhiman yihiin oo weli ay qaar ka qadsan yihiin maxaa la samaynaa masalada cawlaa galaaya cawlka galaa maxaa laga wadaa aslulmas'ala ayaad wax ku kordhine si waxa ilaa waxaad gaadhsiine ay waxaasu ay noqdaan wax kala gaari kara asxaabulfuruud ay kala gaari kara ilaa asxaabulfuruud wuxuu ay ka kala gaaraan waa ad kordhine waa ad kordhine usuululmasaa'ilka toddobadaana waxaa nidhi saddex ka mid ah cawlku galaa bis saddexdaas waa saddexdee waa sittatun iyo inaa cashara iyo arbaca waishruun arbacatun waishruun waaya wuxuu yihi marka shiiku tatima ida اجtamacat furuudu taziidu calى اlmas'alati hadday kulanto furuud faradyo oo taziidu calى اlmas'alati mas'aladii cadadkii aad masalada ka dhistay ka siyaadaya lam yasqut ma dhacayo axadun axad iyo mid oo min asxaabihaa ay min asxaabi lfuruudi ka mid a qof asxaabulfuruud ka mida waxbaa kaa dhammaaday ee iska tag la dhihi maayo liannahu maxaa sababtu waa maxay liannahu maxaa yeelay laysa axaduhum laysa axaduhum axadkood ma ahaanin asxaabulfuruudka owlaa midka owlaysan bisuquuطi dhicidda uga owlaysan min alaakhari midka kale midka mid walboo ka mida qaybtan ou leeyahay ilaah ayaa siiye subxaanahu wa tacaala marka mid midka kale uga owlaysan dhicitaan ma jiro kee la ridaa labadooda ama ashyaadan kee la ridaa mid la ridi kara lama ka mid maaha fatacuulu lmas'ala masaladu waa isiyaade waa la kordhina masalada la kordhina waa masalade waa masaladii aad wax ka dhistay oo yaraatay oo asxaabulfuruudka ku yaraatay waad kordhine ilaa muntahaa furuudiha fatacuulu way siyaadaya almasalatu masaladu way siyaadeedheh ilaa muntahaa furuudiha ilaa laga gaaro furuuda masalada u baahan oo hoos joogta meesha ay ku dhammaanayaan ilaa ay wax ka kale furuudan wax la wada gaarsiinayo ayaa cawlka lagu wadaa masalada siyaadadu ku soconay siyaadaysa meeshii marka waxaa imaanaa naqsiya imaanaa dhantaal dhantaashu hagee aaday marka wayakuunu naqsu naqsigu wuxuu ahaanaa cala aljamiici dhammaan asxaabulfuruud oo dhan ayaa naqsigu ou camimayaa naqsigii meeshaas ka yimid see hawaa lagu daray meeshii bilqisdi si cadaaladah oo sinaan ah ayaa naqsigu wada gaaraya la dhihi maayo ragga dumarkaa loo badiyo naqsiga raggana loo yareeyo maalan la dhihi maayo mansuuban iyadoo loo nisbeeyey ilaa muntaha cawliha loo nisbaynayo iyadoo cawlkeedu meeshuu gaarayo iyadoo loo nisbaynayo naqsigaas iyo sidaas wax naqsiga loogu qaybinayo muntaha cawliha meeshuu raba ha gaareen mihaalu daalika kaas mihaalkiisa an tamuuta imra'atun can zawjiha wa ukhtayha ashaqiiqatayni intaasay ka dhimatay can zawjiha wa ukhtayha ashaqiiqatayni falizawji waxaa u sugnaaday annisfu see farac waariu ma joogee walishaqiiqataynina waxaa u sugnaaday auluaani waayahay wa tacuulu min sittatin ilaa sabcatin ay ka kace tacuulu way ka kace way ka kore way ka badaneen min sittatin ilaa sabcatin masaladu kow sita laga dhisaa soo maa sita markaad ka dhistay sita niskeed waa meeqo waa alaaa zawjka si uluaankeeduna waa meeqo uluaanka asitta ulaankeedu waa meeqo waa arbaca arbaca ma soo harta marka ma sooma harin saddex keliya noo soo harta soo maha qasab waxaan nagu ah marka inaan masalada gelinno cawl inaan gelinaan qasab ah oo masalada waxaan ka dhisno sitadaa aan siyaadinno si asxaabulfuruudka loo loo wada kaafiyo maxaa naga dhiman oon ku daraynaa marka hal xabbaa naga dhiman xabadkii ku dar wa tacuulu min sittatin ay ka cawlee masaladu ilaa sabcatin ay gaare wayanqusu waxaa ka nuqsaamaya oo ka dhantaalmaaya min fardi kulli waaxidin mid walba fardigiisa waxaa ka dhantaalmaaya subucuhu ayaa ka dhantaalmaaya subucuhu subuca ka dhantaalmaaya subuca maxaa laga wadaa toddoba meelood markii loo qaybiyo meel ka mid ah sabcatun u idin qorha maleyna sax maa toddoba meelood markii loo qaybiyo waxa uu leeyahay aa mid walba qaybu ka dhantaalmayo soo cadaalad maaha kii nisfigi lahaa nusfigiisii saddex toddoba markii loo qaybiyo hal meeloo ka mid a ka dhantaalmays meeqa xabuu qaadana toddoba markii loo qaybiyo haddii meel laga nuqsaamiyo meequ qaatay lixu qaatay ulutaankii wixii wax ku dhexlaayena toddoba markii loo qaybiyo ulutaankii hal meeloo ka mid aha laga goyna meeqaa la siina lixaa la siina marka waa si sinan oo cadaalada waay mihaalun aakhara mihaal kale an tamuuta imra'atun haweeney inay dhimato can zawjiha ayay ka dhiman wa ummihaa iyo hooyadeed iyo wa ukhtayhaa ashaqiiqatayni iyo labadeed gabdhoo laba walaalo oo shaqiiqatayn ah oo iyada la dhashay iyo wa ukhtayha oo min ummiha iyo laba kale oo gabdhood oo iyada la dhalatay oo iyada la dhashay oo min ummiha laan ka ahaatay falizawji waxaa u sugnaaday annisfu walilummi assudusu walishaqiiqatayni auluaan walilukhtayni min alummi auluثu wa tacuulu min sittatin ilaa casharatin sitii ka kace kadibna waxaa la gaarsiinaa cashara tobanaa la gaarsiinaa see sitadu tacuulu meeqa jeeray cawli ahaan nidhi arbac maraat ilaa waxay gaaraysay casharay gaaraysay masaladan marka lixaa laga dhisay laakiin lixdiia waxay ku filaaweysay asxaabulfuruuda hoos joogta masaladay ku filaaweysay waxaa lagu qasbanaaday in masaladii asalka ahayd oo sitada ahaydoo wax laga dhisay in wax lagu daro waxaana loo baahday ilaa afar in lagu daro ilaa toban la gaadhsiiyey waaya lix markii laga dhisay maala maalan zawjkii nusi meeqo waaye waa saddex hooyadana sudusi waa meeqo afaraa naga maqan soo maha labaa noo dhiman walishaqiiqatayni auluaan ulutaankana waa meeqo waa afar waayahay meeqa awel naga baxday afar soo mahneen afartii ku dar afartan sideed intaan u baahannaan raadaynaa walilukhtayni min alummina auluay u baahan taha ayaduna uluka site uludkeeduna waa intee waa labo labo ku dar marka sideed waa toban maxaan u baahannahay toban aslulmasalatina maxay ahayd sita ayay ahayd sita kadib maxaan ku qasbannaha inaan ku darno afartan naga dhiman waa ku daraynaa waa ku daraynaa waayahay wuxuu yihi sheekhu marka watacuulu min sittatin ayay masaladu ka siyaadeen oo ka cawle ka kace ilaa casharatin ay u cawle casharay gaareen wayanqusu min fardi kulli waaxidina mid walba faradkiisana waxaa ka nuqsaamaya oo asxaabulfuruudkan ka mid a khumusaahu khumusaahu shan markii loo qaybsho shan markii loo qaybsho waa maxay mid ka mida miya khumusaahu waa maxay shan markii loo qaybsho lama ka mid a haddii hal xaba oo hal ah muxuu noqon lahaa khumus wiye haale khumusaahu maxaa laga wadaa shan markii loo qaybiya waxaa laga jiraa laba meelood baa ka mid aha laga jiraa intaas waa la fahmaan u malayna qaybtaasu qayb cadaalada ma taha mase qayb cadaalada maaha waa qayb cadaalada ciddii wax badan laheedna wax badanaa ka go-aaye ciddii wax yar laheedna wax yaraa ka go-aaye aha nin walba taagtiisa ou tallaabsadaa waa qodaxdu qof walba waxay ugu tagtaa intuu awooddiisu tahay soo mahay culayskiisa iyo miisaankiisu ou yahay oo qodaxdu ku istaaga ay ugu fogaaneen wa miaal mihaalun haalid mihaal saddexaad an yamuuta shaksun shaksi inuu dhinto waaye can zawjatihi yow ka dhinta iyo wa ukhtayhi ashaqiiqatayni iyo wa ukhtihi min ummihi falizawjati alrubcu walishaqiiqatayni auluaan walilukti min alummi asudus watacuulu min inay cashara ilaa alaaata cashara waaya masaladan labaiyo tobanaa laga dhisay asxaabulfuruudka joogana waa arkaysii haye bal asxaabulfuruudkan waxay qaadaan aan fiirinno an yamuuta shaksun can zawjatihi wa ukhtayhi ashaqiiqatayni wa ukhtihi min ummihi falizawji an yamuuta shaksun falizawjati dhe alrubcu labaiyo toban rubceedu waa maxay labaiyo toban rubceedu waa maxay waa saddex saddex noo qabo walishaqiiqatayni auluaan uluaankeeduna waa maxay laba iyo toban uluaankeedu saddex markii loo qaybsho laba ka mid a afar afar afaray ka dhisantaha soo maa laba afar isku dar waa sideed sideed saddex ku dar waa meeqo koob iyo toban baahidanadu waa koob iyo toban meeqaa nooga dhiman wixii noo yaallay itnaa cashara masaladu ka dhisneeda maxaa nooga dhiman hal xabaa nooga dhiman waayahay walilukti min alummi asudus ayaa u sugnaaday laba-iyo toban suduskeedu waa meeqo laba-iyo toban suduskeedu waa meeqo lix markii loo qaybshay qaybteed waa meeqo waa labo laba ku dar koob iyo toban saddex iyo toban aslulmasalati aan haysanana meeqay ahayd laba-iyo toban maxaan maxaa naga dhiman hal xabo halka xabaan ku darsaynaa saddex iyo tobanay ka dhismay masaladu markaas wa tacuulu min inay cashara min inay cashara ilaa alaaati cashara wa yanqusu min fardi kulli waaxidin faradka mid walboo asxaabulfuruudkan ka mid a waxa uu leeyahay waxaa ka nuqsaamaya sahmun min alaaati cashara sahman saddex iyo toban sahm iyo saddex iyo toban nasiib mid ka mid a ama saddex iyo toban qaybood qayb ka mid a ayaa ka nuqsaamaysa asxaabulfuruud mid walboo ka mid a kuwaan aan soo marnay wixii ou lahaa waxaa loo qaybinaa saddex iyo toban qaybood saddex iyo toban qaybood markii loo qaybsho maxaa laga goynaa hal qayb oo ka mid a laga goynaa bas saddex iyo toban qayboodaa loo qaybina qofku waxay laheyd ama ha u bateen ama ha u yaraadeen ama intay rabaan ha ula ekaadeene hal qayb oo ka mid a ka gooy see meeshii waxaa galay cawlaa galo masaladii asalkaada wax laga dhisi lahay waba waxbaa lagu daraye si dadkaan aysan u qadin wax ka mid huye mihaalun raabic mihaalka afaraad oo ugu dambeeya an yamuuta shaksun can zawjatihi wa bnatayhi wa ummihi wa abiihi u ka dhintay فللزوجة الثمن وللبنتين أن يموت شخص عن زوجته وابنتيه له وأمه وأبيه فللزوجة الثمن وللبنتين الثلثان وللأم السدس وللأب السدس انت سؤال فمان مرينا وتعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين هل مري عوشة سوماس أربعة وعشرون إلى سبعة وعشرين وعوليس هل كي مروان وينقص من فرض كل واحد تسعه تسع تسع maxaa laga wadaa sagaal meelood meela ka nuqsaamaysa mid walba oo kamida asxaab al-furudkan kamida wixii uu qaada lahaa iyo faradkiisii sagaal markii loo qaybiyo hal qayb oo kamida ayaa ka nuqsaamaysa ala kullin usul al-masail wa ma qanri wa sab'atun thalathatun minha ta'ulu wa arba'atun la ta'ul sadaxda awshahi wa sadaxde wa sitta iyo 12 iyo 24 waxa si kale loo dhigi karaa waxa la dhigi karaa 6 wa dhifha wa dhif dhifha ayaa awla awlku gala awlkuna waa maxaa niri wa ziyadatun fi siham wa naqsun fi al-ansiba wa naqsun fi al-ansiba waxana sababaya ashaabul furudka iyo masalada waxa laga dhisay a kala yaraanaya oo masalada waxa laga dhisaa waxay ka yaraaneen ashaabul furuudki iyo ashaabul furuudki ama qaar kamida wax ka dhinmaayaan faradkiisi ama qaar kamida waxba u soo hareynin oo wuxuu ka dhamaanaya saaxibu fardina ma qado saaxibu fardina ma qado inuu qada lama ogola maxaa la sameeynaa marka mid midka kale qatooyada uga owleysanna haddii la dhiilaa mid ha la qadiyana mid midka kale qatooyada uga owleysanna ma jiro haddii la dhiilaa mid kamida waxa laga nuqsaamiyana mid midka kale nuqsaanta uga owleysan ma jiro marka waa inay sinmaan waa lagu qasban yahay maxaa lagu qasbanaana marka in masaladii wax laga dhisay wax lagu daro sitadu waxay u cawshahaan nidhi meeqa jeray cawsha arbaca maraat ilaa sabcatin amaaniyatin wa tiscatin wa cashara ayuu cawsha ilaa tobankii gaaraysa cadad walbo iyadai tobanka udhexeeyana waa cawle inaa casharguna waxay cawshaa alaaa maraat ilaa sabcata cashara waxay u cawshaa alaaata cashara hamsata cashara sabcata cashara arbacatun wacishruunna hal maray cawshaa waxay u cawshaa ilaa sabca wacishriin haddii meesha cawl yimaadana furuudii meeshaan asxaabulfuruud ay lahaayeen mid walba ma isagoo buuxuu helaa mase mid walba oo ka mida dhantaal baa gelaysa mid walba oo ka mida dhantaal iyo nuqsaan baa gelaysa laakiin dhantaashu say u galeeheen see lagu kala qaybta waxaan dhantaashaan timid iyo khasaaraa timid meesha khasaaradan see loogu qaybinaa si simana loogu qaybinaa si siman mid walba intuu la egyahay wax u dhigmo oo khasaaradaas ka mid aha isagana soo gaaraysaa wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclamu billahi atawfiiq